أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastooo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaaraya kusoo dhowaada faafreebka wararka qodobadan caawa dhegaystayaal barnaamijka kusoo qaadan doona waxaa ka mid ah maxay ka dhigan tahay in kooxda ridada soomaaliya ay ictiraaf rasmi ah u muujiso maamulka yahuudda xilli dhiigga muslimiinta abriyada ah ee ay ku xasuuqayaan khaza uu weli qulqulayo qodobada kale dhegaystayaal waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga hiiraan oo heshiis buuxa kala dhex dhigtay jufooyin walaalo ah oo ka wada dhashay beesha gaal jecel kuwaasoo uu ka dhexeeyey muran dhulbeereed ah oo muddo sannadaha soo taagnaa bayaan heshiiskaasi laga soo saaray iyo kelimaad laga jeediyey ayaad caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan sidoo kale qodobada caawa faafreebka aan idinku maqashiin doonno waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta oo saacadihii la soo dhaafay howlgallo kala duwan ka fuliyey wilaayaadka banaadir iyo bakool xilli dhiigbax daran uu ku socdo cadowga xaalad cakirnaan ah oo ka taagan deegaanada puntland siyaasiyiinta oo shaaciyey inay qabsan doonaan doorashooyin xilli uu weli cirkaas ku sii shareerayo khilaafaadka hareeyey hogaamiyaha maamulkaasi iyo siyaasiyiinta ka soo horjeeda xaaladihii ugu dambeeyey filistiin duulaanka cadowga iyo duqaymaha shacabka muslimiinta iyo habasamiw socodka howlgalka barakaysan ee duufaanta alaaqsa qodobadaas iyo wixii kale ee soo kordhaa iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin ismaaciil salaad iyo bashiir muxyidiin ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaa toos nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena lafstreamka oo caalamka toosaad nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale kusoo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisa aad ku maqasheen caawa aanu kusoo gudbin doonno qodobo kala duwan oo xiise badan ha yeeshee barnaamijka waxaan ku bilaabi doonaa xubintii hadalhaynta warbaahinta oo aalaaba halkan uu ka soo jeediyo bashiir muxyidiin abu ayman haye bashiir caawa maxaa kaa cusub waad mahadsantahay walaalka faysal mahad caawa waxaa iga cusub dhacdooyin iyo warbixinno dhowr ah oo lagu qoray mareegaha internetka ugu horreyn waxaan soo qabanayaa obseytka caalamada warbixinada maanta lagu qoray waxaa ka mid ah shil lagu hoobtay oo ka dhacay waqooyi galbeed ee hindiya inta la xaqiijiyey ugu yaraan soddon iyo lix qof ayaa dhintay halka sagaal iyo toban kalena ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kadib markii shil xoogan ay ku galeen buur ku taalla gobolka kashmiir ee dhacda waqooyiga galbeed ee waddanka hindiya shilkan ayaa yimid ka gadaal markii gaari basra kaab ah uu ku dullacay waddo buur ah oo ku taalla mandiqada kashmiir waxaana xogtan warbaahinta maxalliga u xaqiijiyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda hindiya ee faysalo warbixinada kale ee maanta lagu qoray websaytka caalamada waxaa ka mid ah madaxweynaha shiinaha oo lix sane kadib booqasho ku tagay dalka maraykanka waxaa sidoo kale websaytka caalamada lagu baahiyey dhegeyso murtad gurgurta oo shaaciyey inay dowlad u aqoonsan yihiin yuhuudda waxaa sidoo kale websaytka caalamada maanta lagu qoray mujaahidiinta oo qarxiyey guriga madaxweynaha kooxda ridada soomaaliya inahaas ayaa ugu muhiimsan walaalka markan waxaan soo qabanaya websaytka soomaaliya memo warbixinada maanta lagu daabacay waxaa ka mid ah xoogag jihaadi ah oo weerarho dhiig badan ku daata ka fuliyey burkina faso iyo naijer yuhuudi caan ah oo hogaamiyaasha carabta ku yidhi noolaada israa'iilna ha noolaato warbixinada kale ee maanta lagu daabacay websaytka soomaaliya memo waxaa ka mid ah saddex iyo toban qof oo fatahaado iyo rabab ugu dhintay beledweyne iyo degmada mahadaay inahaas ayaa ugu muhiimsan markan waxaan soo qabanayaa websaytka idaacadda islaamiga ee alfurqaan warbixinada maanta lagu daabacay waxaa ka mid ah xildhibaan jeesow ciidamada shisheeye halis bay ku jiraan dalka ka baxaano markan waxaan soo qabanayaa wakaaladda wararka ee shahaada oo ka faaloota wararka bariga afrika guud ahaan gaar ahaana soomaaliya iyadoo ku qorta luqadda carabiga waxyaabaha maanta ay daabacda waxaa ka mid ah howlgalladii ugu dambeeyey mujaahidiintu ay ka fuliyeen qayba ka mida wilaayaadka islaamiga ah sidoo kale waxaa lagu daabacay kenya iyo suudaan oo dalbaday in la qabto kulanka urur goboleedka igad si loo dadejiyo xabajoojinka dhacda suudaan walaalka markan waxaan soo qabanaya barta barnaamijka faafreebka wararka uu kula aalada telegram-ka warbixinada lasoo dhigay waxaa ka mid a gaarisa ciidamada mujaahidiinta oo kamiin u dhigay gaare ay la socdeen maleeshiyad murtadiina oo ay dowladda siliimada kenya ka dhistay deegaanada gobolka gaarisa oo ka mid ah dhulka muslimiinta ee ku jira gumaysiga siliibada kenya weerarka dhabagalka waxa uu si gaar kaga dhacay inta u dhexaysa deegaanada dhadhaab iyo xagardheer gaari sigsiid ah ayaa kamiinkaas lagu gubay dhacdooyinka kale ee lagu qoray barta waxaa ka mid ah banaadir qarax lagu bartilmaameysaday hoyga uu magaalada muqdisho uu ka degan yahay murtad xasan gurgurte madaxweynaha kooxda rajada soomaaliya burbur xoogan ayaa gurigiisa soo gaaray inahaas ayaa ugu muhiimsan walaalka waa tahay bashiir ugu dambeyn maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waa mahadsantaa faysal mahad maanta waxaa aad loo hadalhayaa murtad xasan sheekh maxamuud oo laba maalmood kadib dib ugu soo laabashadiisii magaalada muqdisho mar kale safar deg deg ah oo aan horey loo shaacan galay warbaahinta rasmiga ah ee afka dowladda rajada soomaaliya ku hadasha ayaa shaacisay in xasan gurgurte uu booqasho ku tegay magaalada bujumbura ee caasimadda dalka burundi ee faysal oo ilowraadyo ayaa sheegaya in xasan sheekh uu madaxweynaha waddankaasi kala hadlayo mustaqbalka ciidamada burundi ee ku sugan soomaaliya kuwaasoo dhowrkii bilood ee lasoo dhaafa aan qaadan wax mushaar ah faysal oo cutubyo ka tirsanaa ciidamada burundi ee ku sugnaa deegaana ka tirsan shabeellada dhexe balse hadda muqdisho la geeyey ayaa la sheegay inay ka maqan yihiin lacago mushaar ah oo tobannaan milyan oo dollar sidoo kale xasan sheekh ayaa madaxweynaha burundi ka codsan doona in loo ogolaado kamid ahaanshiyaha dowladda ridada dalada ay ku midaysan yihiin waddamada dhacabariga iyo bartamaha afrika kooxda ridada soomaaliya waxaa saaran cadaadis dhanka amniga ah kadib markii uu wiiqmay duulaankii ka dhanka ahaa mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana uu soo dhowaaday wakhtigii ay ciidamada atmis isaga baxayeen dalka ayna soo afjari lahaayeen duulaankii ay ku joogeen soomaaliya xubinteeda leynta warbaahinta caawa waanaga intaa aad buu u mahadsan yahay bashiir muxiidiin ayuu kaasi ahaa markanna dhegaystayaal maxay ka dhigan tahay in kooxda ridada soomaaliya ay ictiraaf rasmiya u muujiso maamulka yahuudda xilli dhiigga muslimiinta abriyada ah ee ay ku xasuuqayaan khaza uu weli qulqulayo waxaad ku soo dhowaataan kelimad arrimahaasi soo koobi doonta oo ujeedinayo sheekh xasan takar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله والحمد لله وصلى اللهم على نبينا محمد meesha falastiin waa ardu shaam wey ardu shaamna waa dhulka uu ku soo degi doono ciise bnu maryam waa dhulka allah ka daahirin doono calaamaad waaweyn uu ka daahirin doono waa dhulka yuhuudda lagu baabi'in doono oo dhagaxa iyo geedka iyo wax walba ilaahay ka hadlin doono oo uu dhihi doono muslimow kaalayo dil gadaalkayga yuhuudi baa ku dhuumanaye horta dhulkaas weeye yuhuudda iyo muslimiintu weligood waa dagaalamayaan xataa yanzila ciisa ilaa ciise soo dego markaasoo faysalkii ah oo la kala hari doono oo kala reebtii ah alqudus waxaa iskale muslimiinta sawaan kaanuu caraban aw cajaman muslimiin baa iskaleh gaala ma leh gaal iyo cawaanteedii gaala raac midna ma leh carab gaala raaca ma leh yuhuudi ma leh kiristaan ma leh majuusi ma leh waxaa iskale muslimiin baa iskaleh ardul islaam weeye reer bani israa'iil muslimiin bay ahayn markay nebi muuse raaceen oo ilaahay subxaana wa tacala dhulkaa dega yidhi muslimiin bay ahaayeen sidaa darteed ummata moxamed ayaa gaaladii ka kaxaysay oo biqiyaadata cumar ibnu khadaab ayaa lagu furtay sidaasaana gaaladii looga soo celiyey oo muslimiintu gacanta ugu dhigeen muslimiintaa marka dagaalamaya maantay ee sidaa loo gumaadayo ee sidaa loo xasuuqayo ee sidaa loo baabi'inayo waxaa ku heshiiyey abkay gaal oo dhan marka sidaas darteed gaala hadday tahay yuhuud iyo kiristaan iyo majuus iyo mulxidiin iyo munaafiqiin iyo murtadiin intaba waa ay wada jiraan soomaalidu waxay tidhaahdaa ilka abeeso hoos bay ka xidhiiraan dhammaantood waa xidhiiraan raafidada xataa kulligood iyo shiicada waa ay wada jiraan iyo gaaladoo dhan waxaan rabaa iyada in idhaahdo markaa meeshaan cadowga ilaahay subxaana wa tacaala waxay ku midaysan yihiin urur weyn oo la yidhaahdo beesha caalamka beesha caalamka waxaa matala almansuuniya alcaalamiya iyada ayay ka farcantaa asahyuuniya sahyuuniyadduna waa gobol ka mida iyada si kasta arrintu ha ahaato waxu dhan almansuuniya alcaalamiya la yidhahda carab ka bixi karaan jirin cajam ka bixi karaan jirin juuq mid dhihi karaan jirin mid walba wadaad kasta oo raaca ayaga ayuu ayagu la jiraa yuhuuddaabuu la jiraa ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa noo caddeeyey yaa ayuha aladiina aamanuu لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين إلهي وأنه عديي كوا إيقا إلهي العنضي oo daalimiinta ah oo mujrimiinta ah oo kufaarta ah kuwaas wey ilaahay dhinac kale noogu tilmaamayo in ay yihiin abnaa'u lqiradati walkhanaasiir oo kuwo badanoo ka mida ay yihiin cid inkiri kartaana ma ay jirto maxaa yeele rabbi wuxuu yidhi قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل كوا إيجا أمرك أو ظالمين تأه أو مجرمين تأه بيش عالم كهدا مقشوا يهود نمكان هدا بايدن إيو دونالد ترامب إيو waxoo dhan dhowltaloo yuhuudi jarmalka jarmalku yimid bayden wax isagaaba la cadba wuxuu ku leeyahay katholig ba asalkaygo haddase yuhuudi baana isagaaba odhanaya nimankaani waa yuhuudi weeye walaal yaan lagu dhuumanin yuhuuddii iyo waxa isku qasmay iyo reer galbeedkii alyuhuud bay kusoo baxeen tawraadkii bay qaldeen mog tahay oo muxarafa bayraadee talmuudkay ka dhigeen talmuudkii wax ku qoran protokoolaat sahyuniya wax la yidhaha waxa weeye yuhuuddii baaba ah abnaa'ullaahi kulaha ilaahay awlaaddiisiiba ku lahaa markaasay waxay aaminsan yihiinba inayba yuhuuddu tahayba ilaahood waxayba nimanka reer galbeedka yuhuudda u taageerayaan yacbuduunahu min duuni illaah marka ka soo qabo wax alla wixii marka carab ah ama cajam oo maanta u helinayana halkaasay gelayaan waa gartay waa yahay markaan ka hadlayno annaga ka soomaali ahaan waad maqlaysay amaba haddii aad la socoto ninkan kooxdan riddada mas-uulka ka ah wuxuu yidhi waxaan si cad u sheegaynaa wuu yidhi inaan aqoonsannahay nidaam weliba si sharciyan ah in kayaankan yuhuudda arrimahaas maxaa ku riixaya maxaa waktigan kusoo aadiyey inuu hadalkaas dha xasan sheekh horta waktigan waxaa ku u sababay cadaadiska imaaraadku saaray waan la soconnaa laakiin way qarsanayeen hoos bayna kala xiriireen arrintaan arrin soo socotay ba ahayd arrimahan ah soomaaliya in loo dhiibo oo yuhuuddu ay ka shaqaynaysay etoobiya in la geliyo waxay soo bila dofarey kawa xataa eldoret bay kasoo bila shirkii dofarey eldoret waxay kasoo bila shirkii lagu qabanayay etoobiya cabdullaahi yuusuf baa sheegay waddankan etoobiya qabsanaysa wuu caddeeyey xuseen caydiid baa sheegay inay etoobiya qabsanayso ilaahay baa ka soo fakiyey afkooda waa waxyaalay ogaayeen ayaa ilaahay uurka ugu jira ilaahay soo bannaanka soo dhigay hase ahaatee waxaa la rabay waddankaani mar hore inuu adis ababa looga taliyo hadda ayagoo liiqliita bay odhanayaan badda casba wax ka rabno bay taaganta etoobiya hadda maxaa marka xasan gurguurte horta sideedaba xaqiiqda markaan isu sheegno xasan gurguurte farmaajo cabdullaahi yuusuf haddii allo shariif murtad waxoo dhan waa isku caqiido waxoo dhan waa wada wataan xasan gurguurte laakiin wuu sii xun yahay maadaama ugu dambe midmid ka dambeeya wuu ka sii xun yahay waxaan rabnaa marka muslimiinta inaan sheegno nimanka sheeganaya dowlad sheeganaya ee murtadiinta ee xamar fadhiya iyo kuwa laanlaanyada fadhiya kulligoodba lacagta waxaa siiya walaal waa yuhuud almansuuniya caalamiyaa siisa waxa magacaabay waa iyaga waxa aasaasay waa iyaga waxa ciidamada siinaya waa iyaga idan marka markooda horeba waxa wey cadow ilaahay weeye waxaan weys ogaayeen maanta sidaan buu yidhi ummadda muslimiinta waxaan leenahay marka ya ummatal islaam yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lillahi walirasuul idaa dacaakum limaa yuxyiikum taasaan muslimiinta ku leenahay maanta waa la kala caddaaday waan la kala miirmaya ilaahay oo maraykan hana raacsiin ummatul islaam ha ku dagmina ninkaas iyo nimanka murtadiintana waxaad ogaataan inay ku jiraan baycada almansuuniya ku jiraan idan marka walaal waxaas oo dhan oo isku duuban oo cadow ilaahaya ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum awliyaa تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق مسلمين يعدوغي يعدوغين وقالوا يقال الرع قال يا عوان تدوي كوا أوليها كي يلنا تشالها كي يلنا وذيها كي يلنا كوا يقع waxa weeye wax jacayla iyo wax soo dhowaansha kuwaasi waa ku kufriyeen diintiina waa ku kufriyeen annagu haddaynu muslimiin nahay waa la kala mirmay gaalka yaynu raacin waa inaanu ilaahay xaggiisa walaha siinaa gaalkana ka beri qaadanaa والله سبحانه وتعالى بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا waa hagaag dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa halkaad nagala socotaanna waa idaacadda islaamiga andalus markanna hiiraan wilaayada islaamiga hiiraan ayaa xalisay muran ku saabsan dhulbeereed sababay gacanka hadal kaasoo ka dhex taagnaa jufooyinka saddex xabar gaaljecel iyo sugoo rooble ee ka wada tirsan beelweynta gaaljecel dhulkaasi oo murunka uu ka taagan yahay ayaa waxa uu ku kala yaalaa inta u dhexaysa degmada ceel cali iyo deegaanka mukayle haddaba kulan socday muddo hal bil ah ayaa lagu soo gebagabeeyey mid ka mid ah deegaanada wilaayadaasi waxaa laga soo saaray kulankaasi bayaan ay ku xusan yihiin qodobo dhowr ah oo jufooyinkaasi ay ku wada heshiiyeen waxaan idiin soo gudbin doonaa codka ugu horeeya mid ka mid ah waxgaradka oo akhrin doona bayaankii ka soo baxay kulanka lagu heshiisiiyey jufooyinka saddex habar gaaljecel iyo sugoo rooble bismillaahi raxmaani raxiim kowda bisha shanaad kun afar boqol afartan iyo shan kuna beegan shan iyo tobanka bisha koo iyo toban laba kun labaatan iyo saddex wilaayada islaamiga ee hiiraan ujeedda heshiis waxaa soo gabagaboobay kulan u dhexeeyey laba jifo oo walaalo ah kana wada dhashay beesha gaaljecel ayna daadihinaysay wilaayada islaamiga ee hiiraan socdayna muddo bil ah kuwaasoo isku haystay dhulbeereed ku yaallo deegaanada loo yaqaano baarka bursuus iyo qowqow gaar ahaan inta u dhexaysa deegaanada ceel cali iyo mukayle jifooyinkaas oo kale ah saddex xabar gaaljecel iyo sugow rooble khilaafkaas oo u gudbay ama saameeyey dhammaan jifooyinkaas walaalaha ah keenayna xadgudub isugu jira gacanka hadal afxumo iyo isnaceeb dadkii ehelka ahaa dhexdooda intaas kadib wilaayadu waxay u xil saartay xalinta arrintaas guddi heer wilaayo ah guddigaas waxay jamciyeen waxgaradka labada dhinac oo ka koobnaa labaatan iyo sideed oday waxayna kormeer ku sameeyeen dhulkii la isku haystay waxayna xog waraysi la yeesheen dadka deegaanka deganaa waxayna dhegaysteen dooda labada dhinac intaa kadib guddigu wuxuu u diray waxgaradka labada dhinac in ay dhexdooda ka heshiiyaan maadaama ay walaalo yihiin wadahadal waqti dheer qaatay kadib way heshiin waayeen waxayna u qoordhiibteen kuna wareejiyeen go-aan ka gaarista xalka dhulkaas guddiga wilaayada ka socday intaa kadib guddigu wuxuu qaatay markii ay sameeyeen la tashi dhinacyo badan ah go-aanadan soo socda kana kooban tobanka qodob kow wilaayadu waxay aqoonsan tahay jiritaanka soo hodin beereedkii ay horay u sameeyeen dhaqankii beesha gaaljecel oo uu horkacayay ugaaskii beesha ugaas maxamed ugaas cilmi ugaas jirow labo iyadoo la ilaalinayo walaalnimada iyo wadajirka wilaayadu waxay qaadatay in beeraha dhaahda ee loo yaqaano baarka loo qeybiyo dhinacyada wada dhashay ee dariska ah iyada oo la tixraacayo talooyinkoodii naxariista ay ka muuqatay saddex wilaayadu waxay qaadatay in beerta bursuus loo daayo walaalka kabaay saalax shiiraar waxaana ka mamnuuc ah beer labaad asaga iyo cid kalaba in laga sameeyo deegaankaas mana siyaadin karo afar wilaayadu waxay qaadatay in beeraha qowqow ay leeyihiin walaalaha saddex habar gaaljecel marka laga reebo beerta halka soo hudin ah ee laga dhigay shanta beerood ee yaryarka ah beertaas waxaa loo daayay wiilasha abtiga loo yahay iyo aabbahood cismaan xaaji cali mana siyaadin karaan marka loo cabiro kadib shan wilaayadu waxay qaadatay in beerta qansaxleyda ah ee qowqow u dhow loo daayo reer saar dhurwaa lix waxaa la farayaa dhammaan walaalaha dariska ah in ay isu turaan isu naxariistaan isxurmeeyaan isna xaq dhowraan oo aan la isku xadgudbin toddobo iyada oo la ilaalinayo midnimada islaamiga ah iyo bedqabka deegaanka waxaa mamnuuc ah beer cusub war tuulo iyo wixii la mid ah iyada oo aysan wilaayadu ogeyn sideed soohodinta ay wilaayadu aqoonsatay waa soohodin beereed ee ma ahan soohodin qabiil sagaal beer kasta oo hadda tacban waxaa goosanaya qofka ay u abuuran tahay toban qof kasta oo ay beertii u tacbanay dhinaca kale martay markuu ka goosto badarka wuu ka baxayaa fiiro gaar ah cid kasta oo jebisa ama dhaawacda heshiiskan waxay la kulmaysaa ciqaab waafaqsan shareecada islaamka saxiixayaasha beesha saddex habargaal jecel kow nabadoon ibraahim idriis isxaaq labo nabadoon aadan aadan cumar roqol saddex nabadoon cismaan cali yuusuf muumin afar nabadoon baaruud cali maquul shan nabadoon cabdi cilmi isaaq dhagaweyn lix nabadoon yuusuf aadan maaxaay toddobo nabadoon maxamed maxamed aadan sideed maxamed xasan ibraahim saardhurwaa sagaal saalax xuseen idriis toban macalin cali rashiid xasan kow iyo toban xasan cabdulaahi idriis labiyo toban xasan abikar yuusuf saddexiyo toban aadan cusmaan cali madaxey afariyo toban cabdiraxmaan maxamed cabdulle curri saxiixayaasha beesha sugow rooble kow nabadoon macalin abuukar cali qaasim labo nabadoon arwaax maxamed maxamuud saddex cumar yeelaxow dhicisow afar macalin nuuni cumar diini shan yarow xuseen geelle lix cabdulaahi axmed xuundow toddobo xasan calasow maquul sideed yacquub baalle cali sagaal muuse xasan ibraahim toban xasan dugow ibraahim kow iyo toban macalin daahir aadan xasan labiyo toban maxamuud cusmaan xayle farjuun saddex iyo toban macalin yuusuf xundow axmed afariyo toban isaaq xundow kuule wabilaahi towfiiq waa hagaag markana codka idinku soo maqan waa odayaasha labada jufo oo xaqiijiyey inay ku heshiiyeen qodobadii bayaanka ka soo baxayna ay isla qaateen bismillaah alxamdulilah wardana awlahi wasalaa wasalaamu ala rasuulilahi sala allahu alay wasalam anigoo ibraahim idriis isaaq oona ku hadlaya magaca saddex habargaal jecel beertii muddo aan isku haysanay oon isku heshiin waynay walaayada islaamka ayaan dhex gashay laba maalmood ay nagu soo heshiisiisa waan ku qanacsannahay waan qoor dhiibanay annagoo ku hadlaya magaca saddex habargaal jecel beeraha waxaan isku haysanay sugow roobla ra'yi aashaan ku qaadana tobankaas qodob raash aan ku qaadanay annagaa u qoor dhiibanay tobanka qodob anagoo ku hadlaya magaca saddex habargaal jecel raalli aashaan ku qaadanay saddex habargaal jecel annaga matalana intii naga dambaysay annaga waa qaadanay heshiiskaas in lagu heshiiyey waxba ay kasoo noqonaynin aanu sheegaynaa waayna qaadanaysaa annagaana ka wakiil ah saddex habargaal jecel بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مقعيق هو عبد الرحمن محمد عبد الله وكوكيل أباشا سيدة حبك على الجعل الأمان دالك يدبد مير البيجوكتو muddo aada u fog waxaan ku jirnay beera laysku haystay kasoo bilow qowqow bursuus soo marsii ilaa baar dhulkaas waan ku jirnay ilaahay fadligiis annaga waa ku heshiin waynay qadir ilaahay balse muddo aada u gaabanoo sidaa u dheereen xilliga aan qoor dhiibanay kadib wilaayadaa soo gebagabaysay aad baan ugu qanacsannahay waana ku faraxsannahay in sidaan loo gebagabeeyo oo sidaan loo kala tuuro oo qorshaheeda si nabad ah ay kusoo gebagaboobaan aad baan ugu faraxsannahay waana ku wada qanacsannahay balaayo aana kama jiraan dhankeenna saddex habargaal jecel kuwa joogo waaba joogan waa maqlayaan kuwa maqanna waxaanu sheegaynaa meeshaas heshiisaa ka dhacay balaayo kama jirta dadkaas walaalaan nahay dirisaan nahay beerahan waxay ku yeelaan meel la yidhahda qowqow qowqow waxa waaye yacni waa galbeedka hiiraan waxayna u dhexaysaa bayna ceel cali oo makoydlo cidda ku qanacda waa saddex habargaal jecel oo aan wakiilka u nahay oo halkaan u fadhino oo muddo soddon iyo saddex habeen aan meel u joognay marka hore suguw rooblaan is haysanay ilaahay fadligiisa arrinkooda waa soo gabagabooba waana sidaan usu dhex fadhiyo ad arkays wabilaahi towfiiq asalamu calaykum raxmatullahi wabarakatu الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله تعالى وعن رب هل كان إنكو عديه أنيقو أه نبضون أبو بكر علي قاسم كنا هلا يا أفكا جفدا سقو روبلا مد جوغا يمد مقنبا وحن هل كان عدينا يا خلاف سوكلا دحقلي لبدا جفاء ولا لها أه سقو روبلا iyo saddex habar gaal jecel khilaafkaas oo socday muddo sanad ama laba sano ka badan ilaahay fadligii waxaa ma soo gabagaboobay caawa markii ay juhdi dheer wilaayada ku bixisay ee ay kulmeen labada jifa odayaashoodii iyo waxgaradkoodii wax badan ay isla gorfeeyeen muddo dheer ou qaatay ee ay isfahmi waayeen waxay u qoor dhiibteen ay taladii ku wareejiyeen iyagoo ku kalsoon wilaayadooda gobolka hiiraan dadaal dheer kadib wilaayada waxay soo saartay go'aana ama qodobo ka kooban toban tobankaas qodobba kulligood waan ku qanacnay si aan ku faraxsannahana u qaadanay waxaana u sheegaynaa cidda nala joogta iyo kuwa naga maqanba warkaas sidaasaan u qaadannay wabillaahi towfiiq arwaax maxamed maxamuud afka beesha sugow rob haddii almahay beertaan iskuga imaadnay walaalahayn habar gaaljecel iyo beesha sugow baarka la yidhaaha aana isku qaban wayne soddon iyo saddex hawa aan u joognay haddii aynoo dhammaan waysoon isku qaban waynay walaayada aan u dhiibanay haddii alid maaya wixii iyada uun garaankeeda ayay haddii almahay noo soo kala goysay raallina aan ku nahay haddii alid maaya saasaa inooga dhammaatay assalaamu calaykum waa hagaaga dhegaystayaal markana codka idinku soo maqan waa ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaaska beesha gaaljecel oo u dardaarmay labada jufo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله والنبي محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه أولا الله تبارك وتعالى نوم هذا لنا معينك سفر بدن نسي إسلام لقد لقي بعد الحمد لله تبارك وتعالى وحن أم هذا لنا ولاية الإسلامية هيران qadiidan sida ay u dhacdayna alxamdulilah rabbil caalamiin waa wax ilaahay looga mahday iyagana uuna mahadcelinaynaa waxaan halkan maaragtay ka caddaynaya in maaragtaa soohin beeleedaas la dhigay hori sidaan oo kale isqabqabsi u yimid iyo culays jiri markaa la dhigay haddana moodid iyadoo tii la tixraacayo haddana in maaragta la jadiidiyey maaragtay iidii oo kaleento ama qaab soohin beereed la dhigay qadiida iyada maaragtay labadii beelood soo qool dhiibteen wilaayadina sidaa xalka u aragtay annagana haddaan nahay ogaaskii beesha annahay waa ku waafaqsanahay waana ku faraxsanahay qadiida ayadaa marka qadiida ayada insha allahu tacala labada beelood siday u qaateen ee kartida leh ee jiddida leh iyadana waa ku ammaanaya birrinta ma ogtahay inay uqalaafkii soo noqdane waa ka degaynaa iyadana akhyaarta joogta waxaan leenahay go-aanka maanta la qaatay ee aad ku qanacdeen ee maaragtay hadda sida afka aad si fiican u qaadateen in fulintiisana saas ay noqoto labada dhinacba waxaan leeyahay waxaa laysku qabsaday waa wax iska yar markii si loo fiiriyay culayska idhibka ay keenteen waa dareemi kartiin si aysan u soo noqonin waxay u baahan tahay marka in hadda loo xirxayto hadda loo xirxirto insha allahu tacaala qadiida iyada insha allahu tacaala fulinteeda u istaago ilaahayna waxaan weydiisanayna biasmaa wa sifaati inay mar damba soo noqonin qadiitan oo kale ah wixii dhacay ee afxumo ahaa ee gacanka hadal ahaa ee qash ahaa dad walaale ee ku dhacay waa dareemi kartaan waa wax laga xishoodo waa wax laga yaaqyaaqsoodo jazaakum allahu khayran ilaahay intaa noogu ekeeyey waa u mahadinayna alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay asiga mar waliba mahad iskale marka xigta waxaan u mahadinay walaayada islaamiga ay u istaagtay ee gacan bire ay ku qabatay idana waan u mahadcelinayna insha allahu tacaala hadalkii waxaan kusoo koobaya nabadoonadii akhyaarta waxaan leeyahay mar labaad ibn saad go-aankaa la qaatay oo maaragtay aad soo qooru dhiibateen anagana idinla qaadanay ee aad ku qanacdeen yaysan buri wax kasoo noqon haawa bilah tawfiiq asalamu calaykum waraxmatu barakaatu ugu dambeyna dhegaystayaal codka markan idinku soo maqan waa waaliga wilaayada islaamiga hiiraan sheekh guuleed abunabahan oo kulanka soo xiray lana dardaarmay labada jufo ee heshiiska wada qaatay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى أيان أمهد علينا إلهي وحكومهد سيهي nicmooyinku noo galay oo tirada badan bacd alxamdulilaahi subxaanahu watacaala marti sharafta kala duwan iyo walaalihii khiyaarta labada dhinac oo muddada aan isla safraynay oo hawshaas aan iskula jirnay waa idinkaga mahad celinaynaa jazaakum allahu khayran intaa kadib waxaan ku jirnay beerihii u dhexeeyey dadka walaalaha wada dhashay wakhti dheer oo runtii dhib badan waa isku dhabarjibinnay ilaahayna waa barinay subxaanahu watacaala dhulkii marka noocaas ahaa baan muddo ku jirnay wixii aan rabnayna waxay ahayd qaab musaalaxa inay wax u dhacaan milkiyad laba dhinaca laysku sheeganayay dadku waa ahal walaalayaalow dhexdiinna ka heshiiya inta aan muddo dheer ku jirin intaasay ahayd dadaalkii soo baxay wuxuu noqday qodobadii ama bayaankii laydinku dul akhriyey waxaa marka aan akhrinay dhulkii laisku hayay baa la qaybiyey waxaa la rabaa marka guntiga dheesha in laysaga dhigo oo waxa aan ku heshiinay oo aad wada ictiraafteen inaan laga maarmin qof kasta oo naga mid ahi inuu tixgeliyo sidaan ku fulin lahayna aad u guntantaan raggaa meesha fadhiya waa hogaanka ummadda wax laalaada haba yaraatay inaysan imaan hadday wax dhinac kaa mareen walaalkaabay raaceen wixii yaraaba meesha ku yaalay oo qadar ahaanba u yaraa baan idiin qaybinnay waxaan rabnaa waxaas ayagahi in la fuliyo waxaa ilaahay mahaddii ah in beesha aan maanta la joogno ugaaskeeda fadhiyo oo dhaqankii door waaq iyo saddex habargaal jecel ay fadhiyaan oo gaar ahaan walaalaha sugow rooble hogaankoodii u fadhiyo oo hogaanka saddex habar gaal jecel fadhiyaan oo nuqabadii ay fadhiyaan caawa waa dhanna waxaad ogeydeen oo dhiigga ku daatay oo dhaawaca afxumada iyo xumadaad ogeydeen dhacday oo kala tagga walaalnimada in la waayana gaarsiiyey oo xumaa heshiiska aan ka gaarnay waxaan rabnaa in la fuliyo ilaahayna waxaan idiin weydiinaynaa subxaana wa tacaala kuwa idinka dambeeya ilaahay inuu qabuul idiin geliyo qalbigoodan idiin wanaajiyo qof walba wixii xaggiisa maray ilahay ha u barakeeyo walaalnimadiinna iyo wadajirkiinna allah idiin dhowro beeshaas ansaartaho aan walaalaha nahay ma rabna dhexdiinna wax madowa inuu soo galo ilaahay wuxuu jecel yahay dadka wada jira ilaahay waxaan ku markhaati gashanaynaa subxaanahu wa tacaala dadaalkeenna halkaasuu dhacay go-aankii aan gaarnay iyo kala bixi aan walaalahayn u samaynay ilaahay inuu ka dhiga mid fulay oo barakoobay ilaahay idinkii qalbiyada dib ha loo furo intiinna hadda meesha joogtana qalbiyadiinna adkeeya dadka aad u laaban doontaan u sheega waxa la gaaray inay fulaan waxaan aqbalaynaa oo aan rabnaa wadajirkiinna midnimadiinna iyo walaalnimadiinna jazaakum allahu khayran kulankeenii iyo heshiiskeenii caawa intaanuu ku dhan yahay waana mahadsantiin jazaakum allahu khayran wabillahi towfiq
تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafreebka wararka ayaana ku guda jirna halkaad nagala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee andalus markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan kusoo gudbin jirnay xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin duulaanka cadowga iyo duqeymaha ka soconaya khaza iyo sidoo kale habsami u socodka howlgalka barakaysan ee duufaanta alaqsa ismaaciil salaad ayaa inoo haya aad baad u maadsan tahay walaalka faysal soomaali bismillaahi araxmaan araxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteenii gaarka aheyd ee aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cidwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer falastiin ee magaaladaasi ku sugan haddii aan ku bilowno majaasirtii ugu dambeysay ee yuhuuddu ay ka geystaan magaalada khaza ciidanka gaalada yuhuudda ayaa maanta la wareegay dhismaha cisbitaalka mujamaca shifa ee ku yaala magaalada khaza oo ah cisbitaalka ugu weyn ee magaaladaasi ku yaala saaka aroortii ayaa waxaa lagu arkay gudaha cisbitaalkaasi dabaabaadka ciidamada yuhuudda iyo ciidamo fara badan oo yuhuud ah oo la wareegay qaybo badan oo ka mid ah cisbitaalka ciidanka kufaarta yuhuudda markii ay la wareegeen cisbitaalka ashifa oo maalmihii lasoo dhaafay ay goodoomiyeen islamarkaana ay duqaynayeen waxa ay halkaasi ka qafaasheen oo ay xidheen dad gaaraya in ka badan laba boqol oo ruux oo qaarkood ahaa dad xanuunsan oo cisbitaalka ku jiray ciidamada yuhuudda markay la wareegeen cisbitaalka waxa ay burburiyeen qaybo badan oo cisbitaalka ka mid ah sida dhakhaatiirta iyo maamulka cisbitaalku ay sheegeen xaaladda cisbitaalka ashifa iyo ciidamada yuhuudda ee la wareegay cisbitaalkaasi waxaa ka hadlaya oo ka waramay arrintaasi maamulaha cisbitaalkaasi doctor maxamed abu silmiya oo warbaahinta la hadlay
markii ciidamada yuhuuddu soo galeen cisbitaalka shifa waxay durba qarxiyeen in badan oo ka mid ahaa dhismayaashii cisbitaalka kaabiga ku hayay waxay sidoo kale burburiyeen derbigii cisbitaalka ee xigay dhanka waqooyi galbeed hadda ciidanka yuhuudda waxay ku sugan yihiin oo ay la wareegeen dhismayaasha kale ah qaybta qalliinka ee cisbitaalka qaybta raajada iyo qaybta dawada guud ee cisbitaalka waxay sidoo kale ku sugan yihiin barxadda cisbitaalka iyo qaybo ka mid ah gudaha cisbitaalka hadda waxaan maqlaynaa rasaas xoogan iyo qarxyo waaweyn oo dhacaya dhammaan dhismayaashii cisbitaalka ku dheganaa waa ay burbureen kadib markii shalay iyo maanta ay ciidanka yuhuuddu duqeeyeen derbiyadii iyo daaqadihii cisbitaalka waa ay burbureen qaraxyada iyo rasaasta dhacaysa awgeed firirada ay qaraxyada samaynayaan iyo qaar ka mid ah madaafiicda ay ridayaan ciidanka yuhuudda ayaa waxaa ku dhaawacmay qaar ka mid ah dadka soo barakacay ee cisbitaalka ku jira goob walba oo cisbitaalka ka mid ah yuhuudda waa ay duqeeyeen waxaa hadda socda duqayn aan kala sooc lahayn hadda waxaan aragnaa taangiyada ciidanka yuhuudda iyo askarta yuhuudda oo ku rondaynaya cisbitaalka waxaan awoodi weynay in aan gaarno qaybta dawada guud ee cisbitaalka si aan halkaasi daaweyn uga soo qaadno dadka xanuunsanaya ee cisbitaalka ku jira balse qofkii u dhowaada qaybtaas waxaa soo tooganaya ciidanka yuhuudda run ahaantii cisbitaalka hadda ma hayso wax koronto ah biyo iyo shay walba oo ay u baahnaayeen dadka halkan ku sugan
waa tahay xaaladda cisbitaalka ashifa ayaa laga dayrinayaa warbixin uu soo saaray maamulka cisbitaalkaasi waxa uu ku sheegay in kun iyo shan boqol oo ka mid ah shaqaalaha caafimaadka inay cisbitaalka ku goodoonsan yihiin sidoo kale halkaasna ay ku goodoonsan yihiin dad gaaraya kun ruux oo dad xanuunsan oo dhaawacyo qaba waxaa sidoo kale halkaasi yaala caruur gaaraysa afartan caruur ah oo cisbitaalkaasi ku dhashay kuwaasi oo xaalad adag ku jira dadka soo barakacay ee cisbitaalka gabaadka ka dhiganayana waxaa lagu soo waramayaa inay ka badan yihiin toddoba kun oo dad barakacyaala oo iminka cisbitaalka ku goodoonsan dhammaan dadkaasi xaaladooda aad ayay u adag tahay ma haystaan koronto biyo iyo waxay isticmaalaan iyo daawooyinkii loogu talagalay dadka xanuunsanaa wasaaradda caafimaadka ee khaza waxay sheegtay in dad gaaraya toddoba boqol oo filistiiniyiin ah ay ku shahiideen kuna dhaawacmeen majaasirta yuhuuddu ay ka geysteen cisbitaalada ku yaala magaalada khaza waxaa sidoo kale uu sheegay boqol sagaashan iyo sideed inay yihiin dhaqaatiir oo yuhuuddu ay dileen sidoo kale yuhuudda saacadii lasoo dhaafay duqeymo culus ayay ka geysteen magaalada khaza qayba ka mid ah sida mukhayamka loo yaqaana jabaaliya oo ay ku shahiideen in ka badan soddon ruux oo filistiiniyiin ah sidoo kale goobaha maanta ay duqeeyeen diyaaradaha yuhuudda waxaa ka mid ah xaafadda sheekh ridwaan oo ku taalla magaalada khaza waxaa lagu soo waramayaa in halkaa ay ku shahiideen dad kor u dhaafaya lix iyo labaatan ruux oo filistiiniyiin ah haddaba duqeymaha yuhuuddu ay ka geysteen xerada qaxootiga ee jabaaliya ayaa warbaahintu maanta ay aada u soo qaadinayeen muuqaalo naxdin badan oo halkaasi ku aadan oo dadkii shahiiday oo burburka dhismayaasha laga soo saarayay
يا عم غاد غاد ورا ورا ورا واحد ولا قبل ما نمشي بعدت هناك اصلا شبكيش في السياره ورا مش ابعت واحد يجيب
يا حزب رامي صورك يا بي وضعك يا اسألني يا اسألني يا اسألني يا وين
waa hagaag tirada guud ee dadka shuhadada falastiiniyiinta ee taniyo markii cudwaanka yuhuudda uu bilowday waxa uu iminka cagacagaynayaa koob iyo toban kun iyo lix boqol oo ruuxoo falastiiniyiin ah ku dhowaad lix kun waa caruur iyadoo dhaawacyaduna iminka ay cagacagaynayaan sagaal iyo labaatan kun waa hagaag markaan aan eegno halkee ayay maraysaa qhaswadda duufaanta alaqsa wararkii ugu dambeeyey ee howlgallada xoogaga muqaawamada falastiiniyiinta waxaa inoo soo koobaya walaalkeen shuhayb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad guuleed markii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee magaalada khaza saacadihii lasoo dhaafay waxaa dhacay dagaallo xogan oo dhex maray kooxaha muqaawamada filistiin iyo ciidanka gumaystaha yuhuudda ee duulaanka ku soo qaaday magaaladaas ismaaciil oo wariyaasha ku sugan magaalada khaza waxa ay soo sheegayaan in dagaallo xogan ay maanta ay ka dhaceen mandiqada loo yaqaano deerbalax ee bartamaha magaalada khaza dagaaladan ayaa la isku adeegsanayay hubka nuucyadiisa kala duwan waxaana qayb ka ahaa diyaaradaha dagaalka iyo sidoo kale taangiyada ciidamada kooxaha muqaawamada filistiin waxa ay iclaamiyeen in ay mandiqada dayrbalax ay ku gubeen hal gaari oo ka mid ah gawaarida ciidanka yuhuudda kaas oo lagu gubay qadiifadda loo yaqaano alyaasiin boqol iyo shan sidoo kale sidoo kale ismaaciilow waqooyiga iyo koonfurta magaalada khaza iyadana waxaa ka dhacay dagaallo xogan oo dhex maray kooxaha muqaawamada filistiin iyo ciidanka gumaystaha yuhuudda waa maalinkii afartanaad oo xidhiir ah oo ay ciidamada yuhuuddu dagaal ka wadaan magaalada khaza marka laga soo tago dagaaladii maanta ka dhacay mandiqada diyarbalax oo bartamaha khaza ah iyo sidoo kale waqooyiga iyo koonfurta iyagana waxaa jiray deegaano kale oo ciidanka gumaystaha yuhuudda looga gubay gaadiid kala duwan ismaaciil sidoo kale kooxaha muqaawamada filistiin waxa ay sheegeen in maanta ay duqeeyeen deegaano yuhuudda xoogga ay ku haystaan oo ay ka mid tahay magaalada loo yaqaano sadirood iyo sidoo kale magaalada casqalaan ee iyadana gumaysiga ku jirta ismaaciil inta aanan ka bixin wararkii ugu dambeeyey ee jiida khaza sidoo kale kooxaha muqaawamada filistiin waxay saacadihii lasoo dhaafay ay faafiyeen muuqaalo muujinaya sawaariikh ay ka gemayaan bartamaha magaalada khaza kuwaas oo ku socda deegaanada yuhuudda xoog ay ku haystaan oo ay ka mid yihiin talaabiib casqalaan sadirood iyo sidoo kale magaalooyin kale ismaaciil markii aan ka soo tagno dagaalada iyo duqaymihii saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay mandiqada jiidda khaza dhanka kale ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyami netanyahu ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa uu ka hadlay dagaalada ka socda magaalada khaza isagoo sidoo kale fariimo u diray dowladaha mandiqadda ee ugu horeeyaan dawaaqiidda ka jirta mandiqadda loo bixiyey khaliijka ismaaciilow ra-iisul wasaaraha yuhuudda netanyahu waxa uu ugu baaqay hogaamiyaasha carabta inay afka ka qabsadaan waxa ka socda khaza si ay masaalixdooda u ilaashadaan ismaaciil inkastoo netanyahu uusan si toosa u abbaaraynin haddana hadalladiisa ayaa ahaa kuwo sarbeeban waxaana si aadah la isula dhex marayey baraha ay bulshadu ku xidhiirto fasilaad iyo tacliiqaad kala duwan ayaa laga bixiyey netanyahu wuxuu u muuqday inuu ihaanaysanayo hogaamiyaasha dabadhelifyada ah ee maamulada caalamka islaamka wuxuuna warkiisa u dhignaa inuu leeyahay in aad nagu fiirsataan xasuuqa filistiin ayay masaalixdeennu ku jirtaa maadaama aad dabadhilifyo u tihiin maraykanka iyo yurub oo dagaalka nagula jira waa dabcan sida loo fasiray hadalka netanyahu dhinaca kale saxafi yuhuud ah ayaa shirarka dowladaha carbeed ee ku saabsan dagaalada khaza ku sifeeyey mid xoojinaya wuxuu ugu yeeray howlgalka ka dhanka ah kooxaha muqaawamada filistiin eedi kohin oo ah saxafi yuhuudi ah ayaa bartiisa twitterka sidaan ku qoray carabay shiriirkiinnu nama cabsigelinayaan waayo annaga ayaa ah kuwa idiin qora warmurtiyeedada aad ku soo saartaan shirweynayaashiina liita waryahan yuhuudiga ah ayaa qoraal kale oo kooban islamarkaana daba socday shirki riyaad ku soo gebagabeeyey noolaada israa'iilna ha noolaato inahaas ayaa ugu muhiimsan walaalka wararkii ugu dambeeyey ee filistiin waa hagaag aad buu mahadsan yahay walaalkeen shwayb ayuu kaasi ahaa xubintii aan uga hadlaynay magaalada khaza xaaladeeda iyo cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah magaaladaasi waa naga intaa waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaannu ku soo gebagabaynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu